asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu uswax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi ah dalsano qodobada saarka ugu waaweynna waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga ugu qaabilsan doorashooyinka oo ku hor yimid war ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal ee fiid doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo maanta lagu wado inay ka bilaabato magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgal uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal oo lagu soo qaqabtay waxyaabaha maanka dooriyay iyo dadkii isticmaalayay ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo walaa xoogle ka muujiyay abaaraha ka jira dalka madaxweynaha maamulka somalilan oo kulmo siyaaseed ka bilaabay dalka jabuuti wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka uu wareegto uu soo saaray ku sheecay in laba gobol oo ka mid ah yukrain uu aqoonsan yahay dal la madax bannaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taarikhdan waxay ugu beegan tahay labaiyo labaatanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen warkaa subaxnimo kuwooda ugu waaweyn haatanna kusoo dhawaada faahfaahinta ay ku dhammaystiran inala socodsiiyo anigoo cabdinaasir maxamed maxmuuda aanu ku bilownay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guddiga ugu qaabilsan doorashada ah maamulkaas ayaa si cad ugu hor yimid war ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal ee fiid wararka ugu dambeeyay warka maamulka ay soo saareen guddiga ugu qaabilsan doorashooyinka waxaa faahfaahinaya waryaheena cabdinaasir alcadaare
guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay ay qabanayaan doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka kuwaasi oo guddoonka guddiga doorashooyinka ee heer federaal ay sheegeen in doorashada kuraastaasi dib loo dhigayo ayna yihiin kuwo lagu laaban doono qoraal ka soo baxay xafiiska guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in horey loo fasaxay kuraastaasi haatanna aysan jirin sababa dib loogu laabto doorashooyinkooda kuraasta kale ah hoob boqol iyo saddex iyo sidoo kale hoob boqol konton iyo afar ayay sheegeen guddiga doorashooyinka inaysan jirin cid haatan dacwo looga haysto waxaana warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiida ay ku sheegeen in ay ka shaqaynayaan dana gaar ah waxaanay u baaqeen in ay ka shaqeeyaan danaha ummadda soomaaliyeed inay joojiyaan caraqaladaynta ay ku hayaan doorashooyinka waa doorashooyinka guddiga waa doorashooyinka koonfur galbeeda qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeeda ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga hirgelinta doorashooyinku ee heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ay caddaynayaan in ay fasaxeen kuraasta kala ah tirsigooda hoob boqol iyo saddex iyo sidoo kale hoob boqol konton iyo afar kuwan ayay ahayd markii guddiga heer dowlad goboleed waa guddiga heer federaal ee fiida ay sheegeen in dib lagu laaban doono qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo laba ka mid ah ay yihiin koonfur galbeed ee soomaaliya
maasanid cabdinaasir al cadaala ayuu kaasi ahaa saaxiiba wararka doorashooyinka aan kugu jirnahe magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maanta waxaa lagu wadaa inay ka qabsanto doorashada kuraas kamid a golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee guddiga ay shaaciyeen islamarkaana musharaxiinta shareega soo gabagabeeyey isdiiwaangelintooda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed jubbaland ee siid ayaa goordhow oo qabanaya doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta afartan saddexda ah xildhibaan ay deegaan doorashadu tahay maamulka jubbaland kuraastan iyo musharaxiinta doorashada maanta la qabanayo ayaa kale ah kuraasta hob eber toddoba ama kursiga hob eber toddobaatan iyo labo oo ugu tartamayaan cabdirashiid maxamed xiddiga hore ugu fadhiyey iyo cabdisamed maxamed cabdullahi sidoo kale kursiga doorashihiisa ee maanta laqabana waxaa ka mid ah hoob boqol soddon iyo lix waxaana u tartamaya cabdilfataax cumar macalin iyo cumar yuusuf qaladiin sidoo kale waxaa ka mid ah kuraasta lagu tartamaya hoob boqol soddon waxaa u tartamaya mawlid cabdi maxamuud iyo haboon xasan tifow hub boqol toban iyo laba waxaa u tartami doona cabdulqaadir maxamed ducays iyo daa-uud cusmaan cali kursi ugu dambeyn wuxuu yahay hob eber todobaatan iyo sagaal waxaana ku lulami doona maxamuud maxamed cumar kuulow iyo bashiir nuur xuseen waxaana doorashada maanta kismaayo lagu qaban doono ka cabanaya dhowr musharaxiin oo markaasi madaxda xafiisyada labada dhinac ka tirsan waxaana ka mid a qataryaha amniga dhanka doorashooyinka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo cabdicali raagi oo markaas shir jireed ku qabtay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose sheegeen in si cad loogu diiday inuu is u tartami karin kursiga uu doonayay in uu u tartamo islamarkaan lagu wargeliyey in markaasi uusan qaadan karin shahaadada musharaxnimo ee markaa tartanka sidoo kale waxaa ka mid ah dadka shaashadaha ay soo qabteen islamarkaana shirida ku qabtay xalay magaalada kismaayo wasiiru dowlaha xafiiska wasaar maxamed xuseen rable cabdi waa markaasi cabdixakiin macalin ashkir oo asna sheegay in loo diiday oo tartamada kursiga midoob golaha shacabka baarlamaanka ee deegan doorashadiistahay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose iyo sidoo kalente shaqsi kale oo asna ku sugnaa magaalada kismaayo oo markaa ka mid ah mas-uuliyiintii halkaa loogu diiday in ay qaataan shahaadada musharaxnimo warbaahinta ayna si wajira ula hadleen xalay ilaa ay shalay waxaana sheegay in maamulka jubbaland ay qaadeen tallaabooyin markaa kan ah carqaladeynta doorashooyinka cabashooyinka la xiriira doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa hadalkeedii kasii socda adana dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid guddoomiyaheeda yuusuf geelle uu akiyey kuraas imakaba maamulka koonfur galbeed ay ku hormaadeen iyo kursiga hob sideetan lix uu kusoo baxay taliyii hore ee hay-adda nabadsugyada ee sidoon qaranka soomaaliya niisa faajaasin xaaji daahir oo uu sheegay in habracyadii saxda ah aan loo marin isla markaana cabashooyin ay ka taageen sida guddoomiyaha uu hadalku dhigay inkastoo guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka maxamed xasan ciro qoraale xalay uu soo saaray ku sheegay in guddoomiyaha la handaday islamarkaana qol lagu seexdo waa siduu hadalku dhigay xafiiska wasaarahana uu kala kulmay caqabadad iyo sidoo kalenta cago jugleen islamarkaana aan sidaas loo baaneen uuna sheegay in kuraas aan cabasho ka aadin in markaasi si qasab ah guddoomiyaha loogu sheego in uu warbaahinta la hadlo islamarkaana uu kuraastaas uu joojo
kusugan tahay dad badan oo soomaaliyado
waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo eraadi hadalsare magaalada muqdisho howlgallo uu hogaamiyo taliyaha booliiska gobolka nugaal ee maamulka puntland ayaa waxaa lagu soo qabtay maandooyayaah iyo dadkii isticmaaliyay sakriye cabdinuur gacmo dheere ayaa faahfaahinaya howlgal uu hogaaminayay taliyaha booliiska gobolka nugaal xuseen cali maxamuud ayaa howlgalkan waxay ka sameeyeen magaalada gorob ee xarunta gobolka nugaal iyadoona lagu soo qabtay maanduuryaal iyo dadkii isticmaalayay howlgalkani oo qaatay saacado ayaa waxaa lagu soo qabtay dadkii isticmaalayay maandooryaha waxaana howlgalkani hogaaminayay taliyaha qaybta saldhigga ee garowe saraakiisha ciidamada si idhiida waxaana ujeedka howlgalkan uu ahaa in lagu soo qabto dadka dadka maandooryaasha isticmaalaa ciidanka booliiska ayaa waxay heleen xog ku aadan in dadkaasi isticmaalaan guryahana ay ku dhintaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka nugaal gaanshaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in howlgalkan uu noqon doono kuwa joogtaha ay si fudud ay ciidamadu u samayn doonaan taliyaha qaybta ayaa waxa uu xusay in dadka howlgalkani lagu soo qabtay maandooriyaashan iyo kamrigan iyo xashiishka ayaa waxaa la horgeyn doonaa sharciga ayuu yidhi taliyaha
mahadsaned sakariya cabdinuur gacmo dheere ayuu kaasi ah howlgalada taliska booliiska gobolka nugaal ee puntland noogu warbixinayay markaana madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu kulmo siyaasadeed wuxuu ka bilaabay magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi jabuuti kadib safar shalay halkaas ugama baxay wafdi hogaaminayana lagu soo dhaweeyay dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa garoonka diyaaradaha dalkaas kusoo dhaweeyey qasri madaxtooyada ayuuna ku qaabilay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle dhinacyadu ayaa la sheegayaa inay kala hadlayaan arrimaha xuseeya labada dhinac isla markaas lagu xusayba war ka soo baxay madaxtooyada maamulka somalilan kulanka labada ayaana ah looguwada hadlayaa baliil xoojinta xiriirka soo jireenka ee labada ka dhexeeya labada dal fududeynta socodka iyo ganacsiga ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha iyo dariska baca waxaana kulanka uu ku welinayay madaxweynaha somalilan musab iyo cabdi wasiiradda arrimaha gudaha iyo sidoo kalente kan wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka markaasi waa markaa wasiirka warfaafinta ee maamulka somalilan iyo wasiirka ganacsiga ee maamulkaas gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ee cusmaan muxiidiin shaatax ayaa wuxuu walaac xoogle ka muujiyey xaaladda abaaraha ka jira ee dalka kadib shirweynihii shalay ee qaran ee laga furay magaalada muqdisho ee looga hadlayay xaaladda abaaraha iyo gurmadka qaran ee loo finayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen muxiidiin shaatax oo ka hadlayana xaaladda abaaraha iyo walaaca ururada bulshada rayidka ee qabaana wuxuu yiri sugan tahay dad badan oo soomaaliyeed oo abaaruhu saameyn ku yeesheen run ahaantii dadkeena abaaraha way ku soo noqdeen saameyn ballaaran waxay ku yeesheen dadka iyo xoolaha iyo ee, dadkii wax soo saarka lahaa oo runtii u soo hayaamay magaalooyinka waaweyn kana soo hayaamay meelihii ay deganaayeen ay ku noolaayeen sida dadka beeraaleydaoo kale iyo xoololeyda saameyn ahaan inay waxay yeeleeyeen dadka duuye iyo dadka iyo duunyada balse waxay sababeen abaaruhu cudurro iyo gaajo oo qoysas badan oo dadkii wax soo saarka ahaa ka gacanta ku haayay ay ka soo degeen magaalooyinkay ku soo degeen oo waaweyn iyadoo aysan jirin wax qorshe ah oo loo hayo dadkaas in lagu maareeyo si kastaba ha ahaato soo qulqulitaanka dadku ay kusoo qulqulayaan magaalooyinka runtii waxay kor- waxay- waxay kordhisay shaqala-aantii baahsaneed ee ka jirtay magaalada waxay kor- kor u sii qaaday faqriga magaalada ka jiray iyo dadka soomaaliyeed waxay kaloo ay ay runtii abuureen cudurro iyo gaajooyin fara badan sidaas darteed mar haddii ay abaaruhu ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah oo aan bini aadamka joojin karin waxaa waajib nagu ah laba arrin oo ah in uu jiro kafoojignaan inta aysan abaaruhu imaan oo ku talagal badan loo sameeyo iyo ka jawaabis laga jawaabayo markii abaaruhu dhacaan in gurmud degdegaa la sameeyo ka jawaabistaas oo ah mid waqtiyeysan oo waqtiga ugu habboon oo markaa loo baahan yahay in laga jawaabo een, looga jawaabo si mataqaana gargaarku u noqdo mid saameyn yeesha dad badan oo dhibaatada ku dhici laheydna yareeya waxaan aaminsanahay in shirkan uu yimid waqti ku habboon runtii waxaanu ka turjumayaa sidii aan uga jawaabi lahayn abaaraha ka jira dalka waxaana inta badan waayo aragnimo u leenahay in waqtiga ku habboon uusan gaarin gargaarka dadka ay saameynta aba- ay saameyn ku yeesha abaaraha taasina waxay runtii shaki badan gelin doontaa mas-uuliyadda laga saaran bulshada iyo caamka ah si kastaba ahaato waxaan ku baaqaynaa talooyinkan degdega ah in la qaado oo ah in runtii eh, dadka la abaabulo oo abaabulkaas uu noqdo mid saameyn badan eh, ku yeesha gargaarka inuu gaaro meelihii loogu habboonaa Een, sidoo kale in gargaarka uu noqdo mid si wadajir ah ama si garbo siman u socdo oo dalkii oo dhan si fiican u gaaro meelihii abaaruhu ay ka jiraan
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka muxiidiin cusmaan shaatax ayuu kaasi ah halka warkaasi aad kala socotaan waa dalsan muqdisho soomaaliya wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa walatuu soo saaray ku sheecay in laba gobol oo ka mid ah eh, loo aqoonsan yahay ama laba go- laba gobol oo ka mid ah ukraine uu u aqoonsan yahay dal madax bannaan labada gobol ayaa kale ah donistig iyo soo kante lusinig waxaana sanadihii dambe ee ku dagaalamayay xooga gonogosadka ah oo taageero ka helaya moscow iyo ciidamada ukraine aqalka kremlinka ee ruushka ayaa sheegay in putin uu go-aankaasi ku wargeliyey hogaamiyaasha faransiiska iyo jarmalka wadamada galbeedka mareer galbeedka ayaa marar badan ugu digay ruushka inuu eh, dalal madax bannaan u aqoonsado goboladaas waxaana la filayaa in tallaabadan ay soo xirto albaabka wadaxaajoodka valadimir putin madaxweynaha dalka ruushka ayaa sheegay in ukraine ay aanay lahayn taariikh waddan saxa waxaana uu madaxa madaxda dalkaas uu ku eedeeyey wadaniyad been abuur ah iyo musuq maasuq waxaana markaasi lasoo sheegaya in tallaabada xigta ay noqon karto in ruushka uu ciidamo u diro goboladaas kadibna ay halkaa ay kula dagaalamaan xooga ukraine waxaana dhinaca kale uu madaxweynaha la sheegayba inuu amray in ciidamada ah ay markaasi ruushka ay ukraine ay ugu sii dhawaadaan ciidamada ruushka ayaana lagu amray inay labada gobol ay ka fuliyaan waxaa loogu yeeray howlgal nabad ilaalin ah warar ka imaanaya gobolka donistig oo ka mid ah labada gobol ee ka go-ay bariga ukraine madaxweynaha ruushkan u aqoonsaday inay dalal yihiin ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo gaashaaman oo ruushku leeyahay lagu arkayo gudaha magaaladaasi ugu weyn amarka ayaa waxaa bixiyey madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin dhanka kale waxa ay soo tarayaa cambaareynta loo soo jeediyey go-aankii madaxweyne putin ee labada gobol ee dunisig iyo loosin ugu aqoonsaday dalal madax bannaan aqalka kremariinka ayaa sheegay in putin uu go-aankaas ku wargeliyey hogaamiyaasha faransiiska iyo jarmalka arrintan ayaa si weyn loo hadalhayaa dhinaca kale madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski oo qubad jeedinayay xalay ayaa dhankiisa ku tilmaamay tallaabada ruushka uu ku xadgudbay sharafka iyo madaxbanaanida dalkiisa ee ukraine bilowgii shirarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo looga hadlayay ukraine ayaa danjiraha maraykanka u fadhiya qaramada midoobey waxa uu sheegay in dunida aysan inaha ka qabsan cabashada ruushka ee markaasi cadaawada ruushka ee ka dhanka ukraine wadamada galbeedka ayaa marar badan ugu digay ruushka inuu dalal madax banaan u aqoonsado labadaasi gobol saddex aag oo ruushka ka bilaaban karo duulaanka military ee la rumaysan yahay inuu qaadi karo ukraine ayaana waxa ay kaliyihiin kuwa markaas ugu dhow ee imikaba madaxweynaha u aqoonsaday inay yihiin kuwa madax bannaan warkii subaxnimaad kala socoteen raacday hadalsan magaalada muqdisho cagaartan dhegeystaha waa nageynta ciduu seegan waxay dib uweli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dadkum aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tale la hel